waxaa habeen hore xaafado ka tirsan magaalada hargeysa ee ka mid ah goobaha uu ka arrimiyo maamulka la baxay somalilan ay ka dhaceen dilal kadib markii kooxo huweysan ay rasaas hubiyeen dad ku sugnaa xaafadahaas mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa maamulka uu hogaamiyo muuse biixi iyo xisbiga kulmiye ku eedeeyey inay mas-uul ka yihiin dilalka ka dhacay magaalada hargeysa waxay kaloo sheegeen in ciidamo ka tirsan sirdoonka maamulka la baxay somalilan ay qayb ka ahaayeen rabshadahan ayna dileen hal qof ololaha tartanka doorashada madaxtooyada iyo xisbiyada maamulka somalilan oo dhowaan bilowday ayaa haatan ismarila waxayna eedaha laysku jeedinaya gaareen gacan ku hadal waxaa dhowaan guddiga doorashooyinka maamulka somalilan uu ganaax lacageed ku riday xisbiyada kale ah kulmiye wadani iyo ururka kaah kadib markii uu ku eedeeyey inay ka baxeen shuruucdii loo dejiyey doorashooyinka